Iskuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Hiiraan mudane xasan axmed barkadle ayaa hay-adda save the children kala wareegay saddex gawaari oo nuuca ambalasta kuwaas oo loogu talagalay degmooyinka Maxaas Matabaan iyo magaalada Beledweyne madasha wareejinta gaadiidka ambalaaska ah waxaa ku sugnaa maayarka magaalada Beledweyne nadar tabax maalin iyo guddoomiyaha degmada Beledweyne Cumar Calasow iyo mas-uuliyiin kale maxamed abuukar oo ka hadlayay afka hay-adda save the children ayaana ugu horeyn goobta ka hadlay farxad inoo ah inaan halkan u joogno munaasabad kale oo muhiima oo aan ku wareejinayno saddex ambalaas oo mashruuca damal caafimaad laga soo galay sida aan ka wada warqabnaba sanadadii u dambeysay labadii sano u dambeeyey ee gobolka hiiraan in caafimaadka sistamkiisa wax badan laga qabto annagoo iska kaashanayno wasaaradda caafimaadka federaalka oo fanka bixisay iyo wasaaradda stateka oo maaragtay implementationka qaybka ahayd iyo save the children iyo werdi oo local n g o mashruuca nala fulinahay waxaan maanta marka farxad labaad noo ah xarumihii dhammaan lixdankii xarun oo loogu talagalay mashruuca damal caafimaad oo shaqaynaya gebigood inaan halkan goobjooga u nahay isku xirkii ma aragtay ambalaasyada oo qayb weyn ka qaadan doono ambalaasyada halkan maanta aan keennay waxaan ugu talagalnay maaragtay in baahi weyn loo qabay lixdankaas xarun iyo ka badan dhammaan gobolka hiiraan oo maaragtay caafimaadka arrimaha ambalaaska iyo dadka dhibaataysan hooyadii dhallaanka sooqaayadeeda cillad weyn ay ka jirtay oo hooyooyinka iyo caruurta ay laga yaaba inay dhibaatooyin fara badan ay ka soo gaareen in ay helaan adeegaas si dhaqsi ah ayaa waxay maanta ilaahay mahadiis ay kalliftay ama sababtay inaan helno saddex ambalaas oo maaragtay mashruuca world bank oo damal caafimaad laga soo iibiyey dhanka kalena xasan axmed barqadle iskuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka hiiraan ayaa munaasabadan soo gabagabeeyey isaga oo u mahad celiyey hay-adda dadaal muddo soo socday ee guulaystay ee iska kaashanayaan wasaaradda caafimaadka heer state iyo heer federaalk iyo hay-adda sef waxaa mahad ilaahay ah in maanta wixii ka dambeeyo aan la dhehaynin hooyaa foolanayso qaabkay ku soo gaari lahayd xarunta caafimaadka ama isbitaalka ayaa culays ka jira aan la dhehaynin degme hebel isbitaalkeeda waxaa yaala qof xanuunsan siduu ku soo gaari lahaa isbitaalkii gobolka intaa ayadoo iska kaashanayaan hay-adda sef oo xaqiiqatan aan dhihi kara ka gobol ahaan markii stateka hay-ado badanaa ka shaqeeyo laakiin ka gobol hiiraan ahaan wasaaradda caafimaadka ee heel iyo dadaal intaba ay la garab joogto wasaaradda caafimaadka